goobaha lagu saaro cilaanka isla markaana lagu qurxiyo haweenka ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul badan maadaama maalmo kooban ay naga xigto munaasabadda ciidul fadliga xilligan oo kale marka la gaaro goobaha cilaan saarka waxaa soo buux dhaafiyo haween badan oo isku diyaarinaya munaasabadda ciidul fadliga qaar ka mid ah howlwadeennada ka howlgala goobaha qurxinta iyo cilaan saarka haweenka ee Beledweyne oo la hadlay raadiyo Beerla ayaa sheegay in dadka aad u diyaar garoobayaan isla markaana dadka ay ka mashquul badan yihiin sanadihii hore waa dhowahay abaayo een magaceyga waa nasro cismaan cabdi bukuyeerkeygana waa umsuur beauty salon marka waa ku faraxsanahay wareysigaada
maadaama ay ciidda soo dhowdahay sidee baa iskugu diyaaristeen ciidda walaahi si fiicana iskugu diyaarinay maasha allah alxamdulilah diyaargarowga ciidda maalmahanba waa ku jirnay insha allah haddana waa u dabaaldegaynaa ciidda naqshado cilaan cusub madaxa naqshado cusub wax walbo sanadka horeo lasoo dhaafay iyo sanadkan isku mid maaha sanadkaana wanaagsan walaahi ciidda hore iyo ciidan ani ahaantay ciidaana ila wanaagsan sababto eh maadaama sanad cusub ku dhex jirno ciidaana ila qurux badan waxyaabo cusub lagu soo kordhiye waxaa u soo jeedinaa haweenka inay bukuyeerka kusoo dhowaadaan gacan furan weji furan mideeda kaleento gabdhaha waxa bartay oo guryaha fadhiyo waxaa baaq ugu jeedinaya inay xirfadaha gacanta ee bartaan sida cilaanka make abka madaxa qurxinta guryaha keegaga waxaa kula dardaarmi lahaa maadaama ay wax barteen een shaqani haynin inay xirfadahaas ee galaan magaceyga waa nimco xabiib waxaan joogaa bukiyeerka jigjiga jigjiga beauty salon si si fiicanna iskugu diyaarina ciidda wanaagsan hadda maanta waxaan haynaa shaqadii oo timaha qaybtii timaha maanta bilaabatay insha allah waa kusii guda jirnaa ilaahi hanoo dhammaystiro inta kalena timaha duna hadda ku dabooyaa heshiis waa qof kastee dad biniaadamka isku tabar maamuhu qaar shan iyo tobanaa ugu dabnaa qaarna toban tinse u kala dheertaa tidaca markii aan lagu dareynin dun aan lagu dareynin maxaa waaye afar doolar shan doolar markii oo muxuu ahaay oo lagu daraayo kuusha lagu daraayana maxaa waaye lix doolar cilaanka maasha allah cilaan ayuu nashqad waaye nashqado badanaa soo baxeen qof kasteeta duuqiisa oo saaranaya cilaan cilaan dabiici cilaanka daamadoosyada cilaan guduudka nooca noocay rabaana loo saaraya asxaabta soo dhawaada isku mid le waa ciid waa ciid ciid le waa anaga ciid sembere barwaaqo le iskaga dhex jirnaaye ciiddii hore iyo ciiddan walaa isku keen mid waaye inkastoo hadda cabsanayno isleen biibaxa amay soo baxda idinkoo oo ciidin haddana alxamdulilah waa la ciidi waa la ciidi rabaa